wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar ku qaadeen kulanyo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur sidi iyo saraakiil militari ah weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka tixsile waxaana wararku intaasi ku darayaa inay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadaasi soo kala gaaray maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka weerarka ayaa la tilmaamay in marka hore uu ah qarax lala eegtay baabuurta kadibna waxaa ciidamada iyo maleeshiyaadka al-shabaab dhex maray dagaal toos ah mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray qaraxa waxaa lala beegsaday kolonyo gaadiid oo uu la socday gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo marayay inta u dhexaysa degmooyinka wallaweyn iyo afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan inkastoo aan si rasmiya loo ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxa lagu weeraray gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir cd haddana wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kolonyada ciidamada uu la socday gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax cabdulle oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen wuxuu qaraxa ka dhacay deegaan la yidhaahdo tixsiile oo maaragtay duleedka magaalada afgooye ah dhanka wallaweyn xiga safar shaqo oo maaragtay gudoomiyaha gobolka uu ku socday howl nabadeen iyo maaragtay iyo shaqooyinkiisa caadiga ah soo ku jiro marka habeenkii xalay ahaaye uu seexday magaalada afgooye maaragtay oo baryahan shaqo maaragtay kulahaa uu xalay maaragtay ku hoyday marka wallaweyn usii safray marka marka safarkii wallaweyn saaka fiid saakida hore maxaa la yidhaahdaa ayaa maaragtay qaraxaasi haleelay kolonyadii gudoomiyaha la socday khaasatan gaadiidka ay saarnaayeen oo guddoomiyahuba uu saarnaa sida maaragtay wararka hordhacay igu soo gaareen gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir cd ayaa ka badbaaday qaraxa lagu weeraray waxa uuna goor dhow gaaray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose isagoona kusii jeeda xerada beledoogle mukhtaar maxamed catoosh v o a magaalada xudur